إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacad islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah laba gaari oo ay wateen ciidamada baangaraaf ee uu maraykanku tababaray ayaa xalay qaraxyo lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose afar qof ayaa covid sagaaliyo toban ugu dhintay waddanka kenya iyadoona cudurka saacadihii lasoo dhaafay uu ku dhacay in ka badan lix boqol oo ruux waxaa dalka maraykanka ku badan carruurta darbijiifka ah iyo qoysaska liita ee aanan waxba haysan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa maxkamadaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu hareeyo musuq maasuq iyo cadaalad dari mas-uuliyiinta ugu sarraysa wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ayaa isku gacan qaaday shir uga socday magaalada muqdisho bulshada magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya tuugo dadka dhaca dharaar cad oo muqdisho kusii badanaya waxaa dib u soo cusboonaaday xiisado colaadeed oo ka dhexeeya dowladaha turkiga iyo gariiga دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا warkiyo fitan laba gaari oo ay wateen ciidamada baangaraaf ee uu maraykanku tababaray ayaa xalay qaraxyo lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose waxaa soo jeedinaya warkan maxamed cali aadan wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in habeenkii xalay qaraxyo xooggan lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada bangaraaf ee uu soo tababaray maraykanka kolonyadan oo ku socdaalayay balidoogle ayaa waxay mar qura la kulmeen qaraxyo waaweyn oo waddada loogu aasay laba gaari oo cabdibila ah ayaa looga gubay qaraxyadan iyadoona askartii saarneed ay u qaybsameen wax dhintay iyo wax dhaawacma gaadiidkii kale ee ka midka ahaa kolonyada ayaa kala anfariidhay kuwaas oo u kala firxaday hore iyo gadaal ciidamada calooshoodu shaqaystayaasha ah ee bangaraaf ayaa marar badan gobolka shabeellaha hoose lagula beegsaday qaraxyo iyo weeraro dhabagal ah afar qof ayaa covid sagaal iyo toban ugu dhintay waddanka kenya iyadoona cudurka saacadihii lasoo dhaafay uu ku dhacay in ka badan lix boqol oo ruux waa kan maxamed daahir oo la socdayay wararkii ugu dambeeyey ee korona waddanka kenya waxaa sare u sii kacay dadka u dhintay cudurka korona iyo kuwa uu soo ritay afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay wasaaradda caafimaadka ee dowladda kenya ayaa warbixin ay soo saartay ku faahfaahisay wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan covid sagaal iyo toban oo weli saameyn xoog leh ku leh waddanka kenya wasaaradda caafimaadka ayaa diiwaangelisay lix boqol konton xaaladood oo cusub guud ahaan dalka markii cudurka laga baaray in ka badan lix kun iyo toddoba boqol oo ruuxa waxaana dadka qaba cudurka ay gaareen labaatan iyo siddeed kun toddoba boqol konton iyo afar ruux xogayaha wasaaradda caafimaadka oo saxaafadda la hadlaya waxa uu xaqiijiyey in magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ay weli hogaaminta u hayso tirada maalinlaha ah ee uu soo ridanayo covid sagaal iyo toban waxaana kala bar tiradii ugu dambeeyey dadka cudurka uu ku dhacay laga diiwaangeliyey magaalada nairobi gobollada deriska la ah nairobi sida kiambo kajiado ayaa iyaguna ka mid ah kuwa ku daba xiga nairobi ee soo raacaya dadka sida maalinlaha uu u soo ridanayo corona inkastoo tirada gobolladaasi marka la isku daro aysan ka badnayn kuwa laga soo diiwaangeliyey nairobi wasaaradda caafimaadka ayaa warbixinteeda sidoo kale ku xustay dad cudurka u dhintay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay xogayaha caafimaadka wasaaradda waxa uu sheegay in afar qof oo dheeri ah ay u dhinteen covid sagaal iyo toban taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa afar boqol iyo lixdan ruux waxaana saacadihii lasoo dhaafay cudurka ka bogsaday afar boqol iyo sagaashan ruux taas oo tirada guud dadka cudurka ka bogsaday ka dhigtay shan iyo toban kun ku dhowaad boqolkiiba lixdan dadka ka bogsooday cudurka ayaa ahaa kuwa ku sugan guryahooda iyagoo isticmaalayay daawooyin maadaama ay ku adkaatay inay gaaraan isbitaalada si ay ugu helaan daryeel caafimaad dowladda kenya waxa ay u aanaynaysaa laba kaclaynta dadka cudurka uu soo ritay iyo dadka u dhintayba muwaadiniinteeda oo ku guuldaraystay inay u hoggaansamaan qawaaniin caafimaad oo ay dejisay wasaaradda caafimaadka taas oo looga hortegayay fidista cudurka corona inkasta oo qayb ka mid ah dalka ay muujinayaan qaadashada awaamiirteena haddana in badan ayaa waxa ay yihiin kuwo ku guuldaraystay inay qaataan tallaabooyinka la xidhiidha caafimaadka ayuu yidhi sarkaalku u hadlay dowladda kenya cudurka korona ayaa weli farba'an ku haya dunida waxaana cudurkan ilaa iyo hadda inta la og yahay uu ku dhacay kow iyo labaatan milyan oo ruuxoo u badan dalalka yurub iyo ameerika guud ahaan dunida cudurka waxaa ugu dhintay toddoba boqol konton iyo toddoba kun oo ruux waxaana cudurkan ka caafimaaday in ka badan saddex iyo toban milyan oo ruux maraykanka ayaa hogaanka u haya wadamada cudurka ugu badan ay dadka ugu dhinteen waxaana tirada dadka maraykanka ugu dhintay cudurka korona ay gaarayaan boqol toddobaatan kun oo ruux hindiya waxaa cudurka ugu dhintay in ka badan afartan iyo sideed kun ruushkana cudurka waxaa ugu dhintay in ka badan shan iyo toban kun oo ruux halka mexicana cudurka ay ugu dhinteen in ka badan konton iyo shan kun oo ruux baraaziilna cudurka waxaa ugu dhintay in ka badan afartan iyo kow kun oo ruux isbaynna waxaa cudurka ugu dhintay in ka badan labaatan iyo sideed kun oo ruux waxaa dalka maraykanka ku badan dadka darbijiifka ah iyo qoysaska liita ee aanan waxba haysan abuubakar ayaa warkan ka waramaya aqoon-yahan maxamuud ugaas oo ka mida qurba joogta soomaaliyeed maantana ka qayb qaadanayay barnaamijka diradda jimcaha ayaa ka waramay dadka darbijiifka ah ee ku nool maraykanka oo isku sheegay inuu yahay dal ku horreeya dhaqaalaha wuxuu sheegay in dalka maraykanka oo keliya ay ku nool yihiin in ka badan boqol kun oo darbijiif ah waxaa ku nool ama ka jira nolosha caadigana ay ka mid tahay population iyo mujtamac aada u badan oo ay homeless ku magacaabaan dadka anagu ama darbijiifka aan dhiraahno maraykanka oo kale maraan fiirfiirinaya magaalada new york oo kale sanadkan bilowgiisii bishii shanaad oo kale hal magaalo waxaad arkaysaa inay u diiwaan gashan tahay raseejyada ay ka sameeyaan konton iyo sagaal kun oo qof inay darbijiif yihiin waa runtii magaalada dhaqaale ahaan ay dhahaan way ugu fiican tahay adduunka xataa dhaqaale ahaan la yiraahdo waxay u tahay xarumaha dhaqaalehe adduunkaay ka mid tahay magaaladaas keliyabay waxay leeyihiin bay waxilahayaan sanadkan bilowgiisa konton iyo sagaal kunbaa yaa homeless ah tiradaasuna tirada maaragtay waa estimationa tirada saxda maaha tusaale ahaan meelahan fiiriya waxaa kamid ah qolo u xilsaaran waxyaabahaas oo isku dayda inay dadkaas ay gurya siiyaan ayaa waxay lahayd boqol soddon iyo laba kun oo qof baa maaragtay twenty ninetenkii sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxay soo mareen ama ay la seexiyey municipal shelterska waxay dhahaan oo meelo dowladda hoose ay leedahay oo dadku intay ay cawabaryi karaan laba beri oo kale ama hal maal hamhameyn oo kale inta seexdaan ay isaga tegi karaan halkaas waxaad ka fahmaysaa tirada dadka meeshaas maaragtay darbijiifka ku ah ama meelay seexdaan iyo hoy aan haysan intay la-eg tahay si guud haddii laga hadlo dadka fakhriga ah waa mujtamac aada u badan oo malaayiin ah oo runtii waxyaaba maaragtay qofku uuna qiyaasi karin hadda qofka soomaaliga ah ee wadanka ku nool fikirka uu maraykanka haysto oo kale marka loo bandhigo aan la qiyaasin karin baa ka jira dalka maraykanka ayaa waxaa ku nool qaxooti soomaali ah kuwaasoo la siiya hoy iyo wax ay quutaan waxaadna isweydiinaysaa sababta uu maraykanku u daryeeli waayey darbijiiftiisa faraha badan islamarkaana u soo dhowaysay dad aan ku diin iyo midab ahayn dabcan ilaa xad waxaa la dhihi karaa faa'iidadeeda wuu gaaray maadaama la arkay dad dhaqankii iyo diintii isaga tegay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa maxkamadaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu hareeyey musuq maasuq iyo cadaalad dari cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa inoo diyaariyey saraakiisha iyo xubnaha ka shaqeeya maxkamadaha dowladda federaalka ayaa waxay ku caanbixeen musuq maasuq laaluush iyo wax isdabamarin sanadihii lasoo dhaafay saraakiishana waxay lacag fara badan ka sameeyeen xarumaha dowladda federaalka gaar ahaana kuwa maxkamadaha taasi waxay sababtay in marka ay wax isku qabsadaan dad ku dhaqan magaalada muqdisho ay soo aadaan maxkamadaha shareecada islaamka ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab cabdiraxmaan xaaji aadan ibbi oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa xilli uu ka hadlayey baarlamaanka waxa uu soo hadal qaaday saraakiishooda laaluushka qaata qareenadaas aad la socotaan ma ogiye haddaan aniga iyo khaalid aan ku dacwoono guri laakiin khaalid wuu ogyahay gurigeeda aniga aan leeh khaalid uu qareen soo qabsado qareenkana wuu ogyahay in guriga mataqaanaa isaga ninkan uusan lahayn laakiin haddana uu lacagta ka qaadanaayo oo shaqada ka qabsanaayo oo si lagu kala awood sarreeyo ama codkeert ha noqoto ama sibirad ha lagu noqoto ama halagu laaluushu bixiyeen loo xukumo ha dhowtii qofkii iska lahaa asalka ahaa asalka haddii ay u dhammaatay in loo xukumo qofki iska lahaa qareenkaas turuufada ku shaqaynaayey oo haddana maanta ay garsoorayaasha inta badan ay ka cabanayaan in ay tahay qareennada oo dhibaato badan ku haya ee soo abaabulaya dad badan oo wax ay haba yaraata wax ku leeyihiin aan jirno ku qabso ku qadimaysid ah in lagu dara bood ay ku caddaato in mataqaanaa maxkamadda ay xukunto in mataqaanaa uusan xukunkaas waxba ka jirno farisatahay wuxuu la imaado dhan meesha in qarankaas lagu daro xabsi in xabsi la raaciyo ibi waxa uu sheegay in ay jiraan dad badan oo asiga uu og yahay xildhibaan ibi wuxuu intaasi ku daray inay jiraan dad badan oo asiga uu og yahay kuwaasoo dhac loo geystay waxaan qabaa aniga in loo hiiliyo masaakiinta maanta ku cadiban dadka bannaanka joogo oo inta badan aad moodaan in dhibaato badan ay ka raacayso oon markhaati ka hayna hadda dhacday aniga dhowr arrimood oo noocaas oo kaleeta ah oon goobjoog ka ahaa waxaan qabaa qareenkaas in tillaabada laga qaada ay noqoto maaha in eh, oraal la siiyo ama digniin la siiyo maaha in la xero war oo minimally one year waan baasanta ku dolay markii laba qofood isku qabsato dhul iyo wixii la mid ah hadda weliba maxkamadaha dowladda federaalka waxay u ansixiyaan ciddii labada dhinac markaa lacag badan haddii kii shala laga lacag badnaa uu lacag kala soo helo berrito oo ka badan lacagtii ninkii ka horreeyey bixiyey waxaa dhacda in asigana loo xukumo in guriga uu leeyahay sidaa ayay saraakiishu howsha ku wadayaan ilaa labada dhinac mid waliba uu ka dhaqaalo beelo oo uu awoodi waayo in uu laaluush bixiyo bulshada magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya tuugo dadka dhaca dharaar cad oo muqdisho ku sii badanaya abubakar ayaa warkan ka waramaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ku soo badanaya falalka la xidhiira ammaan darrada boobka iyo dhaca loo geysanayo dadka shacabka kuwaasoo la sheegay inay geysanayaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka qaar ka mid a bulshada ku dhaqan caasimadda ayaa sheegaya in maalmahan ay aad u soo kordheen dad hubaysan islamarkaana beegsanaya dadka danyarta ah iyo hantidooda Een, haddii aan ka hadlo magaalada muqdisho iyaantan waxaa ku soo korortay moobeel dhicis weliba saa'id ah weliba micnaha waxaa u sii daran kuwa wato mootada lawalgooleeda ah oo intaana mar degdeg kaaga qaato haddana luuqi rabaan ka sii bixi karaan haddana aan la qaban karin laakiin haddii ama qofka oo mooto saxlagooleya watoo kale ama oo watoo kale baabuur qofkaas moogta waa la dabageli karaa ama waa la buursan karaa laakiin markii mootada lawalgooleeda aa weliba horta aad u dhib badan micnaha markii dha- la yidhahda dhaca taleefannada sidoo kale mid ka mid a shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegaya in askartan dhaca geysanaya ee ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ay si gaara u beegsanayaan dadka wata moobeelada isagoona sheegaya in arrintaasi ay ku dhacday qaar ka mid ah dad ay qaraabo yihiin marka dhibka magaalada ugu badanna waxaa waaye moobeellada iyo bajaajyada la dhacaayo dad badan oo aqaana xataa waa la dilay wax dilana ma naqaano heebtooda ma garanayno waxaana aad looga dhacay moobeellada iyo waxaase sabab u ah waan la kulmaa dad la dhac walaashayaaba laga dhacaba oo anigii la joogto bajaadaa lay u dhici tira siligaan degganahay haa iyadoo socotaa bistoolad lagu qabtay waa lagala qaatay habeen kale waxaa waaye wiil abtuwa waxaa lagu dhacay macalin nuur famaysa isna sidoo kale meelaa loo istaagay bistooladaa lagu qabto waa laga qaatay marka boqolkiiba boqol waxaa aad u soo badanaya hadda dadka bistooladaha ku qadhaata degmooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho ayay si isku mid ah uga jiraan falalkan la xidhiidha dhaca iyo boobka lagu hayo dadka rayidka mana jirto wax uu ilaa iyo haatan ka qabtay maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka dhammaan gobollada dalka qaybaha ay kaga sugan yihiin shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya ayaa waxaa ka jira falal ammaan darro ah taasoo bulshada u horseedi karta dib u dhac iyo inay isaga guuraan magaalooyinka waaweyn ay duulaanka ku joogaan shisheeyaha mas-uuliyiinta ugu sarraysa wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalk ayaa isku gacan qaaday shir uga socday magaalada muqdisho siihayaha wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ninka lagu magacaabo xasan cali axmed iyo sidoo kale wasiirka wasaaraddaas ee maxamed cali xagaa ayaa waxaa la sheegay in maalintii shalay ay isku gacan qaadeen shir uga socday magaalada muqdisho shirkan oo ahaa mid toddobaadla ah islamarkaana ay kasoo qayb galeen xubno badan oo ka tirsan wasaaradaha dowladda federaalka iyo sidoo kale siihayaha xilka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa waxaa la sheegay inay ku murmeen labadan wasiir ma jirin cid kala dhex gashay markii ay gacanta iskula tageen kusimaha ra-iisul wasaaraha ee mahdi guuleed isna goobjooga ayuu ahaa waxaana la sheegay in dagaalka iyo muranka ka dhexeeya labadan wasiir uu hore u jiray waa xilligii uu xilka hayay ra-iisul wasaarihii hore ee xasan cali khayre oo ay eryeen ma cadda sababta rasmiga ah oo ay isku gacan qaadeen wasiiradan balse ila lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in dagaalkooda uu salka ku hayo kadib markii mid ka mid a wasiiradan uu isku dayo inuu baasaboor diblomaasi ah u jaro sarkaal ka tirsan dowladda federaalka shirka ayaa waxaa la sheegay inuu bannaanka uga baxay siihayaha wasaaradda gaashaandhigga sidoo kalena waxaa buuq ku soo dhammaaday shirka warkaan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan waxaa dib u soo cusboonaaday xiisado colaadeed oo ka dhexeeya dowladaha turkiga iyo gariiga wararka ka imaanaya xuduudda ay wadaagaan qaaradaha yurub iyo sidoo kale eshiya ayaa sheegaya in gariiga saacadihii lasoo dhaafay uu degniin culus u diray dowladda turkiga degniinta kasoo yeertay dowladda gariiga ayaa kusoo aadaysa xilli saacadihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo malatiri ay ka sameeyeen ciidamada turkiga bad ay wadaagaan labadan dal gaar ahaan qayb uu sheeganayo inuu leeyahay gariiga turkiga ayaa la sheegay in halkaas uu u diray markab shidaalbaare ah kaas oo ay galbinayaan shan markab oo nooca dagaalka ah baarlamaanka midooda yurub oo war ka soo saaray xiisada ka dhexeysa dowladaha turkiga iyo gariiga ayaa sheegay in turkiga lagu soo rogcuna qabateen haddii uu diido amarada uga imaanaya dhanka midooda yurub labadan dal ayaa sidoo kale waxa ay ka wada tirsan yihiin dowladaha ku bahoobay naata iyo sidoo kale waxaa loogu yaro argagixisa la dirirka oo loola jeedo islaam la diriirka warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan waa inaga inta